أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismiillaahiiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus saaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay howlgal gaar ah oo lagu beegsaday saldhigga ciidamada maraykanka ee magaalada kismaayo maamul goboleedyada gaalaraacyada ah ee jubbaland iyo puntland ayaa qorsheynaya inay qabtaan shirweyne ka dhana madaxa kooxda ridada soomaaliya kulan wadatashi a u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaaya sahmiga ee shabeelle dhexe iyo mid ka mid ee beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashida etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaaya sahmiga ee jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay sikada xoolaha nool oo laga qaybiyey wilaayadaas wilaaya islaamiga ee boqol ayaa soo bandhigtay askar toobad keenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalin jibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaaya islaamiga ee galgaduud waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay howlgal gaar ah oo lagu beegsaday saldhigga ciidamada maraykanka ee magaalada kismaayo faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ku qoran luqadaha carabiga iyo ingilishka ka soo saaray howlgal qorsheysan oo lala beegsaday saldhig ay ciidamada siliibiyiinta maraykanku ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo hordhaca bayaanka ayaa lagu yidhi waxaa allaha fadligiis mujaahidiinta u suura gashay dabagal iyo xooraansi dheer kadib inay weerar culus la beegsadaan saldhigga ciidamada siliibiyiinta maraykanka ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo halkaas oo ah goob muhiim u ahaa ciidamada maraykanka dhanka saadka iyo lojistikada howlgalkan waxaa lagu burburiyey gaadiid dagaal iyadoo sidoo kale uu burbur xooggan soo gaaray kaabayaashii saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada siliibiyiinta weerarkan ayaa ah mid lagu garab istaagayo walaaladeen reer filistiin ee go-doonka ku jira iyada oo ay ciidamada sahayanadu ay taageero buuxda ka helayaan maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ayna sii wadaan ololahooda xasuuqa iyo sirsifeynta ah ay ku hayaan walaalaheena filistiin ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu caddeeyey kaalinta uu maraykanka ku leeyahay gumaadka ka socda khaza waxaana lagu yidhi maraykanku waa maalgeliyaha ugu weyn ee ka dambeeya xasuuqa lagu hayo muslimiinta filistiin gantaal kasta iyo bambaano weliba oo lagu rido carruurta aan waxba galabsan ee filistiin iyo guri kasta oo la dumiyo waxaa loo adeegsanayaa hubka uu maraykanka ugu deeqo yahuudda isaga oo ku taageeraya sirdoon ahaan iyo siyaasad ahaan intaba waxaa markan bayaanka baaq loogu diray ummadda muslimka ah waxaana lagu yidhi ummadda muslimka waxaan leenahay u kaca taageerada walaalihiina muslimiinta ah ee filistiin ajiiba baaqa jihaadka una aarguda walaalihiina la laayay beegsada sahaayanada siliibiyiinta maraykanka iyo dhammaan inta taageerta ee ka tirsan maamulada riddada ah allah wuxuu yidhi وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
قيبها dambe ee bayaanka ayaa fariin adag loogu diray maraykanka iyo dowladaha dablilif ku ah waxaana lagu yidhi waxaan u sheegaynaa siliibiyiinta maraykanka iyo maamulada dablilifyada u ah taageerada aad ku bixinaysaan gumaadka muslimiinta filistiin ma noqon doonto mid jawaab la-aan ah inta aad kusii socotaan gumaysiga aad ku haysaan dhulka muslimiinta iyo inta aad sii wadaan taageerada taliska sahayuuniyada ee xasuuqa ku haya qoysaskeena muslimiinta ah ee reer filistiin mana idinka joojin doonno beegsiga inta carruurteena ku hoos duugan yihiin burburka dhismayaasha duulaankeennu wuu sii soconayaa ilaa uu allah inaga guuleeyo gaalada ama aan isaga la kulanno annaga oo shuhado ah allah wuxuu yidhi wallaahu khaalibun calaa amrih walaakina akhara annaasi laa yaclamuun jazaaka allaahu khayran walaalka bashiir maamul goboleedyada gaala raacyada ah ee jubbaland iyo puntland ayaa qorsheynaya inay qabtaan shirweyne ka dhan ah madaxa kooxda riddada soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen abuushiba siyaasiyiinta mucaaradka ridada iyo maamulada ashaarar diriirka puntland iyo jubbaland ayaa qorsheynaya in dhowaan ay isugu yimaadaan shirweyne ka dhan ah murtada gurgurta iyo kooxdiisa sida warbaahinta uu xaqiijiyey cabdirashiid xidig oo xubin ka ah baarlamanka dawaaqidda kooxda riddada soomaaliya waxa uu murtadkani shaaciyey in shirkani uu daaran yahay sidii dadka iyo dalkaba looga badbaadin lahaa kooxda villa soomaaliya oo uu sheegay in dalkaba ay khatar geliyeen kadib markii ay u xuubsiibteen boobka barkicinta iyo burburinta hantida soomaaliyeed taasoo uu sheegay in meeshii ugu xumeyd ayay marayso iminka murtad xidig ayaa shaaciyey in haatan ay socoto gorfayn ku saabsan goorta iyo goobta lagu qaban doono shirkan oo qabsoomidiisa uu rajo fiican ka muujiyey isagoo ka dhawaajiyey in ay filayaan in lagu guulaysan doono sidii kooxdan horarka ah ee xasan gurgurta uu hogaamiyo looga samato bixin lahaa dalka soomaaliya cabdirashiid xidig waxa uu geesta kale rajaxumo iyo walaac far badan ka muujiyey guud ahaan masiirka kooxda riddada soomaaliya waxaana uu ka shanqariyey in haddii doorkan uu burbur ku yimaado riddada soomaaliya ay adag tahay sidii mar dambe la ysugu soo laaban lahaa waxaa la qaban doonaa haddii a la yidhahdo shir ay isugu imaanayaan dadka soomaaliyeed kagana tashanayaan sidii qarankan loo badbaadin lahaa oo dowladda hadda joogta ee xasan sheekh uu hogaamiyo ay ka tuurtay meel fog ayna adag tahay haddii ay burburto in dib laysugu soo laabto sidaas darteed haddiiba la badbaadin karo waxaa qorshuhu yahay in la badbaadiyo shir qaran la ysugu yimaado meeshii lagu qaban lahaa iyo xilliga la qaban lahaa discushinkii ugu dambeeyaa ka socda waxaana rajaynayaa shirkaasi inuu qabsoomo lana badbaadiyo qarankan saddexaad ee soomaaliya lagana badbaadiyo kooxdan shirkadda ah ee aad aragteen shacabkii soomaaliyeed runtii gabdhaha ooyaya agoonta cabaadaysa guryaha la burburinayo cagafta la gelinayo masaajidada laga dhisayo inta la dumiyo laga dhisayo hoteello meeshii laga dumiyey wax la reebay aanay jirin dalkii oo maxaanku idhaahdaa dibaddii safaaradihiina la soo gatay gudihiina iminka la gadayo xabaalihii la gadayo everything is for sell dadka hadhay in dadka la gada basaa hadhay hadda wax kaloo haray ma jirto hadalka ka soo yeray murtadkan ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor labada maamul ee puntland iyo jubbaland ay si diiran u soo dhoweeyeen shirweyne ka dhan ah gurgurta iyo kooxdiisa oo ay ku baaqeen siyaasiyiinta mucaaradka ee ku midaysan waxa loogu yeero madasha samata bixinta jazaaka allaahu kheyran walaalka nuur cali warsame abuushiba kulan wadatashiga u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaaya islaamiga ee shabeelle dhexe iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiqani moxamed kulankan oo ahaa mid socday muddo laba maalmood ah ayaa waxa uu u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada dhexe iyo hogaanka dhaqanka jufada yuusuf daa'uud ee beesha abgaal waxaana kulanka laga soo saaray bayaan kow xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaca diinteyna iyo dalkeenna ee dadnimadayna labo innagoo ah nabadoonnada iyo waxgaradka jufada beesha yuusuf daawuud waxaan halkan ka caddaynaynaa inaan garab taagannahay jihaadka ka socda bariga afrika saddex waxaan soo dhowaynaynaa guulaha isdabajoogga ah ee allaah uu ku mannaystay ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah afar waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beesha mudulood oo aan ku abtirsanno inay ka fogaadaan wax kastoo dhaawici karo diinteenna dadnimadeenna iyo dalkeenna shan waxaan kaloon ugu baaqaynaa dadka u dhashay jufada yuusuf daa'uud ee ku jira safka cadowga allah in ay ka soo baxaan sidoo kale waxaa goobta kulanka ka hadlay naqiibka guud ee beesha daa'uud nabadoon macalin maxamuud jufaday beesha yuusuf daa'uud oo ka mida bahweynta daa'uud iyo wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa waxaan meeshaan uga qabsoomay fadhi ee dheer oo wax badan looga hadlay fadhigaas waxaa ka soo baxa bayaan bayaankaasoo toddoba qodob ka koobnay qodobadan hoos ku qoran oo toddobada qodob ahna si guud waxaan u qaaday beeshi daa'uud weynoo dhammaan u qaadnay waa wax yuusuf daa'uud kaliya u gaara ma aha waa wax u khidmayhaya isla shaqaynta guud ee beesha iyo wilaayada islaamiga shabeellada dhexe arrinkaas waa arrin aad iyo aad looga fikiray aniguna waa soo dhoweynayaa ee addaan aha naqiibka beesha daa'uud anoo mataqaanaa ku hadlaaya beesha daa'uud magacoodoo naqiibka guud ah aadaan usoo dhoweynaa nuqabada guud ahaan mataqaana shabeellada dhexena iyo waxgaradkuna waa mataqaana warkaas wayla ogyihiin waana isla wada qaadahaynaa beesha mataqaanaa nuqabadeedii kalena kulley hadday soo socdaan oo ka hadli doonaan arrinkaas marka arrin aad iyo aad aan tolka u qaadnay una qalma munaasabna u aha dhinac kastoo laga fiiriyo ficil iyo qowl wax alla waxay u baahan tahan waa ku meel marsii doonaa insha allahu tacaala ugu dambeyn waxaa kulankaasi soo xiray waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabaka tukudee isagoona la dardaarmay beesha daa'uud waxaan taageersannahay oo aan iyadayna qodobada todobada ah ee aan isla qaadanay waana runtii qodobo aan codsanayo in akhyaarta beeshu ay si adag ay u hirgeliyaan sababta oo ah waa qodobo annaga iyo beesha dan noo ah sidaa awgeed waxaan odayaasha ka codsanayaa in deegaanka daarunicmo laga suuriyo oo ay ka suuriyaan raadadkii xumaa ee ay ku reebeen ninka abuukarboon wabahay iyo miineygii baktiyey dhallinyaradii ku fasahaadsheen inay ka suuriyaan waxaana rabaa in odayaashu iiga filnaadaan arrintaas ilmaha cadale laga hagaayo ee waxaa suubiya saas yeele laga soo leeyahay cadale nimankii baaba-ayoo jabay oo cararay ay ilal aana ay rimuudkooda haayaan inay odayaashu naga kaafiyaan ma rabo anigu anigoo tixgelinaya wixii laysla soo maray oo dhib ahay iyo wixii aan isla soo marnay oo aan garab istaag iyo wanaag ahay inaan maanta howlgal ciidan ku bixiyo dhulka daa'uud ma rabo waxaan rabaa in odayaashu iga filnaadaan arrintaas iyada ah waxaad ogtihiin wixii ka dhacay ceelbacad konton iyo sideed guri ayaa waxaa lagu riday soddon iyo lix fuusto oo diyaaradda etoobiya ku riday waxaad ogeedeen dadka ku dhintay berimageydadahay caruurta iyo haweenkii waxaad ogtihiin waxaanta ku baaba-ay etoobiyaankii saas yeelay ninka maanta u dagaalamaya ee raba inuu tamki dhulka u dhiibo canugaas waa nala ka qalday canug wax ogna maaha inaad u sheegtiin aniga iyo asagu intaan isu jirno adinka iyo asagu intaad isu jirtiin walaayada asagu waxay isu yihiin inaad bartiin ilmahaasna hadday askar yihiin iyo hadday saraakiil yihiin ilmaha daa-uud ee gaalada ka il heshay inaad ii keentiin maadaama ay yihiin ilmihiinni aniguna ay yihiin ilmahaygi waa la qaldayo wixii lagu shubayoo bakti ahay in laga shubo nimankaasna aad ku qancisiin inay garabkayga istaagaan oo ay garabka walaayada istaagaan wilaayada shabeellada dhexe ayaa muddooyinkii dambe kulamo muhiim ah la qaadanaysay hogaanka dhaqanka iyo qabaa'ilka degaha wilaayada islaamiga shabeellada dhexe jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashida ethoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee degmada diinsoor waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqmila saamiga ee jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay sikada xoolaha nool oo laga qaybiyey wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cuhmaan dhuubo runtii sida aad maqlaysaan buuqan iyo sawaxankan waa halka ay ka socoto qaybinta sakada xoolaha halkan waxaa ku sugan dad aad fara badan kuwaasoo qaadanaya xoolaha sakada hadda waxaa la qaybinayaa xoolaha gaar ahaan hadda waxaa socota qaybinta ariga dad fara badanaa joogo sakadu waa rugni ka mid ah arkaanta diinta islaamka waana mid ka mid ah ilaha dhaqaale ay leeyihiin dadka muslimiinta ee ay noo jidaysay diinteenna suuban ee islaamka waxaa sidoo kale ay qayb ka tahay isdhexgalka bulshada iyo dadka mas-uuliyiinta ah sidoo kale sakadu waxa ay leedahay ajar iyo xasilooni dadka maalkooda ka bixiya sakada sida lagu sheegay qur-aanka kariimka wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka ayaa muddo ka badan shan iyo toban sano waxaa laga qaybiyaa mawsim kasta fariidada sakada taasoo ay ka faa'iidaystaan kumanaan muslimiin ah oo ku nool wilaayaadka islaamiga iyadoo sakada loo qeybiyo si hufnaan iyo cadaalad ah oo ay mahadiyeen dadka qaadanaya sakada ee shareecadu ay u qoondaysay in la siiyo sakada dhowaan wilaayaadka islaamiga ayaa bilaabay qiibinta sakada nimcooleyda la dhaqdo waxaan ka qayb galay goob lagu qiibinayay sakada oo ku taala duleedka magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada iyo boqolaal kale oo ah dadkii loo qiibinayay sakada waxaan waraystay qaar ka mid ah dadkii ay u suurto gashay in ay nasiib u yeeshaan in sanadkan la siiyo sakada xoolaha waxaan lii siiyey laba neef oo lo ah oo aad u qiimo badan maxuma xoolaha aad baa loo dhaqaaleeyey walaalkii soo bixiyen allah baraka allah siiyo mujaahidiintana waxaa leeyahay kor allah ka dhigo waxaa leeyahay marka wadanka dadka ku nool oo gaalada iyo wax la nool namcadan ha kasoo qaybgalaano namcadan waxaan rabnaa meel kasto oo islaamku jogo inay gaarto oo saan sekada loogu qaybiyo laga qaado dadkii ilaahay isku waajibi dadki la siiyo dadkii oo masaakiinta haddana ilaahay haddana isku waajibi in la siiyo laba neefoo lo eh ayaa halkan laygu siiyey anigoo magaciiga muxudiin saalax ah waxaan leeyahay walaayadu meel kastoo ay joogto ilaahay guul ha siiyo walaalaha sano kastaba saan ayay u bixiyaan wanaaggan sharaftan qaymaha badan ilaahay baa maxad iska leh dowladda islaamka xaggeeda ayaa laga helay walaayada islaamka sekada qaybinhays masaakiinta mudana la siinhayaa laba qaalmood sac iyo dibiga ayaa lii siiyey waana ku mahadsan yihin ilaah ku mahadsan sano walbana waa la qaybiya oo laba iyo toban bilood ka bacdiba saasa loo qayb masaakiinta loo garab qabtaa loo siiyaa ninkii ilaah u nasiibaa qaata
duul aadan ibraahim hay maanta ka warran maxaa lagu siiyey waxaan jiraari san neef oo ari ah masaka eh haye digaalkaaga intee wa waa gartay maanta farxaddaada ka war maadaama alxamdulilaahi maasha allah maasha allah yaa ku siiyey mujaahidinta waa gartay waana shan neef oo ari ah ilaahay khayr ha siiya ilaahay khayr ha siiya xoolihii sakadaa la isiiya waa gartay meeqaa neefaa lagu siiyey shan neefaa la isiiya waa gartay yaa ku siiyey walaalaha mujaahidiinta waa gartay xoolahan maxaa waay marka xoolo sakawaad oo loogu talagalay dadka fuqarada iyo masaakiinta si fiican ilaahay muslimka laga soo qaadayna ha u barakeeyo xoolahoodii wilaayadan ilaahay kor ha ka dhigo annagana ilaahay hanoo barakeeyo adig marka ka warran waxaad ka mid tahay dadka masaakiinta dadka masaakiinta ka mid ah si fiican alxamdulilah waa ku farax- Hal sakaa lagu sii waa xoolo.
ku faraxsanahay markii labaad waaye markii labaada lagu siiyey Haa.
dadka magaalada jilib aad ka mid tahay haa jili jili baan deganahay waa gartay tookada hore afar neef tookadaana shan neef shan neef oo ari ah haa maasha allah maanta farxaddaada ka warran aada u faraxsanahay alxamdulilah aada u ku barkeeyo.
faraxsanahay aamiin walaal ilaahay idin xafido si la mid ah degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa laga qeybiyey sakada halka kuwa kalena lagu wado in la qeybiyo maalmaha soo socda jazaaka allahu khayran walaalka cuthmaan wilaaya saamiga ee bukol ayaa soo bandhigta askar toobad kenyaala oo ka soo baxay safka murtadiinta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeena abu xasaan dhallinyarada la majaxaabiye ololka majaxaabiye ee meyleraha askarnimada murtadnimada riddada maynka baagay in ilaahay intowbasheenan maysan lena towbasheena ilaahay hangnagada kadib fariimihii dhaxalgalka ahaa ee mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada ay u direen maleeshiyaadka ku jira safka cadowga ayaa waxaa isa soo taraya maleeshiyaadka ka soo baxaya safka cadowga kuwaasoo si xawli ah u soo gaaraya degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee bakool saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool soo gaaray saddex askari oo taa'ibiin ah kuwaasoo ka soo baxay safka ridada cali cabdulaahi ibraahim xuseen maxamed caliyow iyo nuur maadey nuurow waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka ridada siyaabooyin kala duwan ayay u shaqaynayeen qaar ka mida waxay soo mareen tababara ciidan oo dalka dibaddiisa ah kadibna waxay dib ugu soo laabteen magaalada muqdisho halkaasoo ay ka howlgalayeen wilaayada islaamiga ee bakool ayaa askartan ku soo bandhigtay degmada tieglow markii toobada loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo ka warbixiyey wakhtigii ay ku biireen kooxda ridada marxaladihii ay soo mareen tababaradii ay soo qaateen iyo halkii ay ka soo qaateen iyo ugu dambeyn sida ay kaga soo baxeen safka ridada bismillahi rahmaan rahiim magacayga magaca la reeyay cali cabdulaahi ibraahim ciidankoo militari geebta liidanaad ururshii kontoyo kuwada ka tirsanay wallaahi gaab dorono meelaraagiso mayba gaab doroyo meelaraagiso gaabkan shagan iyo kontoob walan hadda feelaa imilasanka tilmaamo ma jiran dhinigan oo hudur mayba antoo girey ilaraiso kir gardan sakunin kaburi si gudaanteeno waban arageyna ilaraiso taas kukutaga hadda xagee ku sugan tahay degmada oo tiiglo see lagugu soo dhaweey alxamdulilah safayl boqolkii boqol garan maybaa safayllelayn dhohay alxamdulilah bismillahi raxmaan raxiim magacyo meelarahiyo saam maxamed aliyow limanka mayka beeraya lamada kun labaatan iyo sideedii uduraku ku beeri uduraa lanoo qaadi uganda i tababarlnqaadi uganda shan bilood ah kamaqonayni shantii bilood markaa ku dhammaanay amar alanasheeni amar xeridan ninaca laleena lasheeni meelinool hanoo qaaday haddana her goordon lalasheeni meelaa waagaas ka sugnaani neo walaan shaydaan shaydaan lay dhalima war kale hadda ay dhalimi lahaan wiin kale caqab kale ay qabsatimi lahaan qofkan jin yarta ama jingaal talare qofkan jinki iyo shaydaankii walaayaada kaalmeey wallaahi lamankan horta qofka banaadinka walkasteen argaan male laakiin meel aanan filadaan ahayn u baxeen waayo sababtee timay waa dad oo aadi ahaan dadkaas arandarore aadi ahaan marka insha allah hadan dalke iyo diintiyaha kunaad maasha allah si wanaagsan sharaf leh aliisoo dhawe nuurmaadey nuurow sagaal bilooda la jaray mayka ka beeray abala ku tabi huduraka ka beeri anamadiana fahmi waaya aniba isku ku tabi dhaqan oo gaabdarono adan korene lankasa korna ya kada dhagdaa lankiriyad jamas gangle madarogo shaydaan wiil kastaba dada geliya dhiigiba ka shaqeeya alxamdulilaahi isu maskanta oo dafi saasa iijey alxamdulilaahi madidambano maskantay hoo baninay fiiriyay digi andi gabalkii wal gaablen hayne adan korene dheefantaalne alxamdulilaahi tijeegdo alxamdulilah
muddooyinkii ugu dambeeyey askartan taa'ibiinta ah waxaa sida tusbax la furay oo kale ay ugu soo qulqulayeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool iyagoo si heer sare ah loo soo dhoweynayay islamarkaana loo lacageynayo hubkii iyo agabyadii ay kala soo baxeen safka riddada waxayna arrinta ka dambeysay kadib markii dhowaan mas-uuliyiinta wilaayada iyo golaha nuqabada ee wilaayada islaamiga ee bakool ay si wada jira u soo saareen baaqiyo ku aadan in maleeshiyaadka riddada ay soo faaruujiyaan safka cadowga allaahna ay u toobadkeenaan waxaana durban laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada in kelimaadkaasi ay midho dhaleen islamarkaana ay ka faa'iidaysteen maleeshiyaad hore ee ka tirsanaa safka riddada kuwaas oo hadda ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada jazaaka allaahu khayran walaalka abuu xasaan munaasabad lagu soo gootinayay dufcad cusub oo ka qalin jibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaaya saamiga ee galgaduud tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali macadka qurduba waxa uu ka mid yahay macaahidda lagu barto shareecada islaamka ee ka howlgala wilaayaadka dalka wuxuuna ku caanbaxay soo saaridda dhallinyarada jiilka cusub ee soo koraya kuwaas oo ka dhisan culuumta diiniga ah iyo tanmaadiga macadka qurduba wuxuu xarumo uu ku leeyahay gaar ahaan magaalooyinka wilaayada galgaduud sida ceelbuur xiindheere ceelshiil darri jacar bargaan wabxo garbaweyn iyo degmada galhareeri mas-uuliyiinta macadka qurduba waxay ku dadaalaan sidii ummadda muslimiinta looga saari lahaa jahliga korna loogu qaadi lahaa aqoontooda bulshadana ay u noqon lahayd bulsho waxbaratay oo anfacda adduunkooda iyo aakhiradooda macadka qurduba faraciisa degmada galhareeri waxaa ka dhacay xaflad si heer saraa loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo macallimiin waalidiin marti sharaf kala duwan oo ka kala timid degmada galhareeri iyo deegaanada kale waxaa ka qalin beddeshay macadka qurduba arday gaaraysa tiradooda soddon iyo toddoba arday waxayna ka mid yihiin dufcadda lixaad ee ka qalinjebisay macadka daraasaadka islaamka iyo maamulka faraciisa degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud dufcadda lixaad ee ka qalinjebisay macadka qurduba waxay soo bandhigeen bandhig cajiib ah صاد وصد ورام ورد أسلك هداه وأردى وأهلك وأودى أصعد إلى سماء الآمال وألحد على إلحاد الأعمال حوى على الحمى وهوى على الهوى وهدى إلى الردى ولم وحدى وأوصل إلى الصلاة ما سمع كلم الله وما علم حكم الله dharaaraha waxaan boodoo dhawbaceeyaaba jahli waa dhaleecee waxaan dhigasho aadaaba anigoo dhaqaajinhayo socodka dheerayni dhagaxyada waxaan laado oon dhowda kaga siiyo dhiiggaygu wuxuu yaaco oon dhaawac la ahaado anigoo dhutinayo hubaal dhaawac igu yaalo maamulo dhaqaaqaya oo jaqafta dhowraaya dhirif waa balaaye ee waxoo jaayada lagu dhoobo yunifoomka waxaan dhowroon dhaqid ku daalshaaba تخرجنا وإن الأرض تشهد على هذا فلله الإرادة حمدا لربنا تعالى فأكرمنا وأعطانا منانا نحمده على ما علمنا من البيان وألهمنا من التبيان وأوردنا من العرفان ثم شكرا لآبائنا وأمهاتنا الذين بذلوا قصارى جهدهم واخيرا اسجل شكري لكل من شارك معنا الفرحه العارمه رعاكم الله بالحضور في الدنيا والاخره فنشكر جمعكم يا خير جمع اضاتم محفلا اهل الشهامه لكم منا سلام من فؤاد مشعشعه بعضر من سماحه بأول الفجر والعصر والضحى كفاية له بقدر مرتضى لمنحة عظيمة جليلة ومنة ثمينة رفيعة فهز قلبي ضيعة الوقت بما لا فيه نفع من جدال أو دنا إذا انقضى فلا يعود أبدا وتندم الدهر على ما قد جرى ونور يستضاء لدى الدياجي وعنوان الفلاح بلا مراء فيا من يبتغي علما فجودا وثابر في المشان والعناء لأن الحظ بعد الكد يأتي ولا يحظى الكسول سوى الشقاء maamulaha macadka qurduba ayaa wuxuu u mahadceliyey dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda meeshaan maanta waxaa nooga dhacaya xaflad qalin jibin ah oo ah dufcadii lixaad ee ka qalin jibisay maxadkan qurduba degmada galhareeri ka kooban kibaar iyo siqaar dad waaweyn iyo dad yar intaba ayagoo yaryar oo u baahan oo xooggooda u baahan inay la joogaan raba waktiga ay wax u qaban lahaayeen u hidiyeeyey ee u baxshay inay wax u bartaan anagana aan ka aqbalnay ardaygaad noo dhiibateen waa kuwan ayagoo culmo ah iyo qiimo inay yihiin iyo bandhiga ay samaynayaan iyo cilmi ay soo bandhigayaan qaybihiisa kala duwan ardaydii marka aad ugu aminteen maantana mas-uuliyadooda lagala wareegaya ayagoo culmo ah muhimkeedu meeshooyaan kaga mugsiyaay marka ay munaasabadtau sii macaan yahay bal-aan mariyo maanta waa kala adag macasha muslimiinta meesha fadhiiya mas-uuliyiinta inta macallin maamuus leeya marwadu mar adag marti sharafta qaybahooda kale oo sheegay magacooda marxaban ileeya dhammaan waad muuqdeen alwaalid cabdilkariim oo u hadlay waalidiinta ayaa wuxuu ku dhiirageliyey waalidiinta in ay baraan ilmahooda shareecada islaamka taasna ay ku liibaani doonaan adduun iyo aakhira intuba waxbarashadu waa labo waa maadi iyo diini haa aayaadka ilaahay iyo xadiista nabiga maxamed sala allahu calayhi wasalam intaas ayaa lagu baraa marka waalidiinta waxaan kula dardaarmaynaa dhammaantood inay bartaan ilmahooda ilaahay subxaanahu wa tacaalaa iyo rasuulkoodii iyo waalidiinta sidii loo baarinimo samayn lahay aqrabada sidii loo xiriirin lahay si walba waxaan ka hadlayaa marka wax yar oo qisooyin aan aragnay ah ilmihii ka soo qalin jebiyey jaamacadaha maadiga waa lagu yaaban yahay dadkii dhaleen waa ku wareersan yihiin mid waliba wuxuu yidhi aniga jaamacadaan dhameeyey meelaan ka soo qalin jebshay cilmigaan bartay ma ka shaqaynayo mootabajaad maqaayad midna ma ka shaqaynayo waa tahriibeen meel dhaxaa waxaa ku haysta magafe iyo mid balaayo ah laba iyo toban sano markaad ku soo dadaalaysay ood jaamacad bartay ood islahaad ku naso waddadu galay gaalow aaday balaayow aaday nusbooska cidda deganeedaa loo geda masaajidaa looga tugsadaa boqolkiiba boqol hadda ugu dambayntiina waxaa madasha laga shaaciyey ardadii gashay kaalimaha hore ee imtixaanka iyadoona la guddoonsiiyey ardadii gashay kaalinka koowaad ilaa iyo kaalinka saddexaad abaalmarin uu macadka qurduba uu guddoonsiiyey ardadaas ardayda kaalintoo baad ku guulaystay ee qaybta kibaarka waa dahaba cabdiraxmaan cali afrax natiijada ay keentay nisbada mid ayaguya sagaashan iyo sagaal ilaa shan darajo ayay la timid jazaaka allahu khayran soo dhowow weli meeshaas maxaa kuu dhaacsan abaalmarin lacageed oo gaaraysa boqol doolar ardayda labaad ee kaalintay labaad gashay waa farciyo cabdulaahi maxamuud waxay keentay darajada nisba miawiga sagaashan iyo sagaal ilaa toban iyo toddoba waxaa intaa dheer abaalmarin lacageeda gaaraysa sideetan doolar jazaak allahu khayran caaisha macalin yuusuf aadam nuur sagaashan iyo sagaal darajo waxaan filayaa ardayda iskuma dheerdheero dhibcaa la kala horeeya shahaadadaada intii aad keentay darajo waa kuu qoran tahay nisbadii majmuuca kulli waa kuwa qabso jazaak allahu khayran abaalmarin lacageed oo toddobaatan doolarana insha allahu telefoonkaada keeni doonta qaybta kale soo dhawaada dagaala furo waayo ardayda koowaad ee kaalida koowaad gashay waa maryamo dayib ahmed derajada ay keentay nisbiga ah waa sagaashan iyo sideed dhibac toddoba derajo ayay keensatay waa ardayda koowaad ee kaalinta koowaad ka gashay macadka qalanjeeliyey ee aankor isbuuci ahaa jazaaka allahu khayran maryamo shahaadada waatan waxaa u raacsa maryamo ama mari lacageed oo gaaraya laba boqol oo doolar gabadhaasi waxaa waaye gabadha layidhaha magaceeda maymuuna cabdulaahi cali cuthmaan maymuuna cabdulaahi cali cuthmaan derajada ay keensatay nisbiga ah waxaa weeyaan sagaashan iyo toddobo dhibac sagaal derajo maxaa ku raacsan amaalmarin lacageed oo gaadhaysa boqol iyo konton doolar boqol iyo konton doolar safiya maxamed yuusuf amaalmarin lacageed waa boqol doolar jazaaka allahu khayran maa sha allah macadka qurduba waxaa sannadihii ugu dambeeyey ka faa'iidaysay bulsho fara badan oo ku nool wilaayada galgaduud iyo wilaayaadka kale ay ka taagan tahay raayada tawxiidka jazaaka allahu khayran walaalka cabdiraxiim guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warka subaxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanigintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka subaxnimo andalus waxaa inoo suurtageliyey waan ugu mahad celinayna allah subxaanah wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumaadsantihiin dhegeysiga warka subaxnimo andalus allah subxaanah wa tacaala idinka ajirsii dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak